magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa ku nool haween badan oo noloshooda ka maareeya iibinta cajiinka haweenkan ayaa inta badan cajiinka dadka ugu geeyo guryahooda iyagoo lacag la siiyo bisha marka ay dhammaato halka kuwa kalena ay qaataan xilliga ay geeyaan qaar ka mid a haweenka iibiya cajiinka ee magaalada beledweyne ayaa raadiyo beerlo ugu waramay sida ay nolosha reerkooda ugu maareeyaan cajiinkan iyo caqabadaha ay la kulmaan jiinkaasaan iska shiidanaa waan soo qaadanaa meelaan ka soo qaadanaa shan koonboo badare waan soo shiidanaa kadibna suuqaan iskaga iibsanaa mararka qaarna waxaan ku qabanaa xaafadahaan keynaa marmarna bilaa nagula siiyaa marmarna shashanta sintiyaa aruursanaa elmaan ku karsadaa saas xaafadaha ka mida meelahan keeyo maweysyada kale suuqaan iskaga gataa xaafadaha iyo kooni waxaan soo jeedaa sideed saac ilaa sagaal saaca geystaa maqribii camalna waa ka qaataa xaafadahan keekeeyan wallaahi wax yara iga qaadataa nustoolri wax saas iga qaadataa waxaa way jiraan dad waxaa jira marka cajiinka loo geeyo iska qabaa bisha ilaa labaatankeeda kale bisha kale sii qabaaha jiro anigana wax yaroo yar waa waxaan waa iskaga baahanahay marka dhibaato badan waa iskaga qabaa waana iska wadaa hadda waa iskaga sabraa marka shantan koonboo misigada ee waxaan ka soo qaadanaa meesa miiska ah kabacdina meesaan geynaa markaa iibsadanoo gadgadana waan iska celiyaa faa'iida hadda weynoo aan ku qaba mal laakiin cajiinkan waa ii shaqo shaqo ii yahay shaqola'aanoo dhaamaa iyo guri fadhi golbo ilmahaasaan ku korsada wax ilmo lagu goriyo wax la-aan golbo ma ka jirto xaafado badanaan geeyaa oo lasoo koobi karin xaafado dhanaan geeyaa oo ilaa adii konton guri camal meelaas waa geeyaa gunduweynaan geeyaa gaar ahaan waxaan geeyaa isbartiibo fiican waa ku maareeyaa ilmahaygo waxbarashadooda noolashahooda gurigooda waan ku maareeyaa alxamdu shukr xaafadaha ugu gegeeya waa la suuqa waa la fariistaa marka cajiinka maxay hatay naagaha shan sentiyay gadaan laakiin aniga tobanaan gataa cajiinkiga cajiin maasha allaahi waaye cajiin waxay xidhaayeen maahan waa kuus fiicano maasha allaah eh muddada kalaantana waa soo qalibeeyey toonaa ku jirto waa cajiin carfaa waa maasha allaahi eh sasan u iibaya cajiinkayga tobanaa ugu yaraan cajiinkayga xaafadaha aan geeyo waxaan ku iibiyaa buundweynaan ku iibiyaa xaafado ugu haraaraysan iyo kuwa macnaha iga dalbado cajiinka nookeen iyo intaba waa u geeyaa qaar bilay ugu siiyaan qaar maxay heetay alyoonaan ka qaataa maasha allah waa ku fiicanahay maasha allah noloshaydu waa kaafisaa cabadgad waa laba beri haddaan shaqeeyo oo cajiinkaas aan gado laba beri cajiinka waa iska baaraa laba beri waxaa la siinaa naagta galeydaa la siinaa laba berina asaa la siinaa saas waa suuqaleeba bishalaa makiinta aan fadhiya lalegan kartaa markaan soo baxana guriga la imaadaa ciddale u geeya wixii soo her gurigaan keenaa haddana suuxiyaa makiinta ku celiyaa xabadgada haddana loo gataa dilgada haddana erigi waxaasaa laska siiya